فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba marka laga reebo habeenka sabtiga aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka rajab oo waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan waaxda canshuuraha dowladda federaalka oo caawa lagu dilay magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan dilka askarigaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lagu gumaaday qarax maanta lagula beegsaday inta u dhexaysa jannaale iyo buufow faahfaahin ku aadan ayaad maqli doontaan insha allah qodobada dhuuxa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbaahinta maraykanka oo sheegtay in hanjamaaddii sheekh axmed cumar abi cubayda oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u xusuusisay shacabka maraykanka hanjabaaddii iyo dhaartii sheekh usaama binlaadin haddaba xaggee isaga egyihiin hanjabaadda labada hogaamiye waxaan idiinsoo gudbin doonaa falanqayn ku aadan qodobkaas insha allah shabeellada dhexe waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu heshiisiinaya beelo ka tirsan qabiil weynaha abgaal waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kelimaadka laga jeediyey munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga shabeellada dhexe waxaan sidoo kale idinsoo gudbin doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan oo aragtiya ka dhiibtay go'aankii dowladda federaalka ay ku xirtay goobaha waxbarashada ee magaalada muqdisho iyadoo ku marmarsoonaysa cudurka koronafirus qodobadaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag aynu ku horayna dhacdooyinka kooban oo na soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa caawa fiidkii lagu dilay askari ka tirsan waaxda canshuuraha ee dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dilka geystay kadibna goobta ayay isaga tageen waxaana xilli dambe meydka askariga qaatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale maanta duhurnimadii qarax xoogan ayaa lala eegtay gaari xamuul ah oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaariga ayaa wuxuu ka baxay jannaale waxaana la qarxiyey xilli uu marayay inta u dhexaysa jannaale iyo buufow dhammaan askartii saareed gaariga waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacma gaarigana gebi ahaanba wuu basbeelay ciidamada dowladda federaalka ah ee dhowaan la geeyey jannaale ayaa bilaabay inay ka farxadaan magaalada jannaale cabsi ay ka qabaan weeraro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada dhowaan wargeyska new york times wuxuu baahiyey warbixin oo kaga hadlayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood caalami ah oo halis gelinaysa danaha maraykanka waxaa warbixinta lagu waraystay saraakiil sarsare oo ka tirsan c i a da maraykanka wuxuu wargeys ku sheegay in hanjabaaddii sheekh abi cubayda ay mar kale shacabka maraykanka dib u xusuusisay dhaartii caanka ahayd ee sheekh usaama binlaadin haddaba maxay ahayd dhaartaas halkee ayayse isaga eg yihiin hanjabaadaha labada sheekh maxaana keenay in uu maraykanku ka walaaco xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa arrimahan falanqaynaya walaalkeen salmaan axmed waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir ee dhowaan wargeyska lagu magacaabo new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka ee kana mid a wargeysyada u afka dheer ee dalka maraykanka wuxuu baahiyey maqaal dheer oo ciwaan uga dhigay alqaacidada soomaaliya waxay handadaad iyo halis ku yihiin dadka maraykanka ee ku nool bariga afrika iyo xitaa guud ahaan ee maraykanka maqaalkaas wuxuu ahaa mid aad u dheer waxaana wargeyska new york times u suura gashay inuu la hadlo saraakiil ka tirsan si ayada maraykanka ee kuwa la dagaalanka argagixisada waxa loogu yeero iyo xitaa ciidamada kumandoska ee maraykanka saraakiisha hogaamiya waxaana dhammaan saraakiishaas ay ka markhaati kaceen in halista amni ee ka imaanaysa xarakat al-shabaab almujaahidiin ee ku wajahan ee maraykanka iyo masaalixdiisa ay tahay mid aad u xoogan islamarkaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qorshaynayso weeraro lagu beegsado dadka maraykanka ah warbixinta new york times ee daabacday waxaa ka mid ahaa nuqdo ay ku sheegayaan in handadaadii sheekh axmed cumar abu cubeyda oo ah amiirka xarakat al-shabaab almujaahidiin ay dadka maraykanka dib u xusuusisay dhaartii caanka ahayd ee sheekh usaama bin laadin taas oo dadka maraykanka ah ugu hanjabay inaanay nabad ku ledi doonin waddankooda intaba dadka muslimiinta ee filistiin ay dhiban yihiin dhaartaas dabcan waxay ahayd dhaar caan ah iyo handadaad taariikhi ah oo wax badan ka bedeshay habsami socodka adduunka waxaana shacabka maraykanka markaas ay si yaqiin ah ama si dhaba u ogaadeen in dagaal adag uu ku furmay islamarkaana wixii hadda ka dambeeya aanay jiri doonin in muwaadinka amerikaanka ah uu si nabada isaga kala gudbo guud ahaan caalamka haddaba aan dhegaysanno dhaartaas caanka ahayd iyo handadaadda uu sheekh usaama bin laadin jeediyey inka badan labaatan sano ka hor
الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والعزة للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر dabcan dhaarta sheekh usaama bin laadin waxay noqotay dhaar laga dhabeeyo oo ficlana loo bedelo mujaahidiinta alqaacida wixii ka dambeeyey markii ay ku dhawaaqeen dagaal jihaad ah oo ka dhana maraykanka iyo masaalixdiisa waxay fuliyeen silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday danaha maraykanka ee ku kala firarsan caalamka toddobadii agosto waxaa dhacay weeraradii waaweynaa ee lagu beegsaday safaaradaha maraykanka uu ku leeyahay nairobi oo ah caasimada kenya iyo daarusalaam oo ah caasimada tanzaniya weeraradaas waxay ahaayeen kuwo xoogan isku wakhtina dhacay islamarkaana ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo tiradooda lagu sheegay in ka badan laba boqol oo qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar boqol oo ruux weerarkaas si rasmi ah waxaa u sheegtay mujaahidiinta alqaacida waxaa xigay sidoo kale weerar lagu beegsaday markab dagaal oo ciidamada maraykanka ay leeyihiin kaas oo yaalay xeebaha waddanka yemen weerarkan waxaa loo yaqaanaa weerarkii sescol wuxuu dhacay labiyo tobankii oktoobar sanadka labada kun waxaana lagu dilay toddobiyo toban askari oo maraykan ah halka sidoo kale lagu dhaawacay soddon iyo sagaal askari oo maraykan ah weerarkaas isna wuxuu ahaa weeraradii waaweynaa ay fuliyeen mujaahidiinta alqaacida ee wixii ka dambeeyey markii uu sheekh usaama bin laadin iyo golihii shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ay ku dhawaaqeen ee dagaal ka dhana maraykanka weerarkii ugu weynaa ee mujaahidiinta alqaacida ay fuliyeen islamarkaana lagu beegsaday maraykanka wuxuu ahaa weerarkii ko iyo tobanka sebtembar labada kun iyo kowda kaas oo diyaarado loo adeegsaday islamarkaana lagu qaaday bartamaha waddanka maraykanka ayna ku dhinteen dad aad u fara badan oo kor u dhaafaya saddex kun oo qof oo amerikaan ah weerarkaas xaqiiqatan wuxuu bedelay wajhadii iyo qaabkii u socday caalamka waxayna maraykanku mar kale si dhaba u ogaadeen halista soo wajahaysa inay tahay mid aad u daran ilaa iyo haddana kaas waa mid qarow ku reebay muwaadiniinta maraykanka iyo xitaa siyaasiyiinta iyo madaxda amerikaanka ah marka hanjabaadii iyo dhaartii sheekh usaama bin laadin middaas ayay ahayd ficladaas ayaana raacay warbixinta new york times waxay sheegaysaa in marka dhaartaas caanka ahayd ee sheekh usaama bin laadin iyo hanjabaada uu jeediyey uu dib usoo xusuusiyey sheekh axmed cumar abu cubeyda oo ah amiirka xarakat al-shabaab almujaahidiin waxaad la socotaa muasasada warbaahineed ee alkataa'ib inay baahisay kelimad ciwaan looga dhigay allah mooye cid kale uma rukuucayno taas oo ujeediyey asheekh axmed cumar abu cubeyda islamarkaana uu sheekhu kusoo hadal qaaday weerarkii weynaa ee belidogle kaas oo naftood horyaal ka tirsan xarakat al-shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen saldhigga aadka loo ilaaliyo ammaankiisa oo ah saldhigga ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya ahna belidogle weerarkaas waxaa lagu dilay in ka badan askari oo maraykan ah marka kelimadaas wuxuu sheekhu kaga hadlayey weerarkaas wuxuuna sheekhu kelimada ku diray hanjabaad ku socota ee dowladda maraykanka isagoo markii hore soo tiriyey dhibaatooyinka uu maraykanku u geystay soomaaliya oo mujaahidiinta ku riixaysa inay fuliyaan weeraro jawaab celin ah wuxuu sheekhu ku baaqay in danaha maraykanka lagu beegsado meel weliba oo lagu arko weerarkii belidoglena wuxuu ku tilmaamay inuu bilow u yahay silsilado weeraro ah oo beegsan doona ee danaha maraykanka iyo masaalixdiisa ku kala firarsan caalamka islaamka aanu dhegaysanno hanjabaadda sheekh axmed cumar abu cubeyda ee maraykanka dib u xusuusisay dhaartii iyo hanjabaaddii asheekh usaama bin laadin uu jeediyey sanadkii
wuxuu allah mujaahidiinta waafajiyey inay weeraraan xeradii ugu weynayd ee maraykanku ku lahaa soomaaliya gudaheeda xeeradaas ayaa sidoo kale waxaa qayb ka degganaa cutubyo ka tirsan saliibiyiinta ugandha iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxay mujaahidiintu allah fadligiis bar tilmaameedsadeen taliska maraykanka waxayna ku guulaysteen inay ka gudbaan xayndaabka amni ee ku hareeraysan xeeradaas aadka loo ilaaliyo waxayna dhegta dhiigga u dareen cadowgii maraykanka ah xerada ku sugnaa waxaana allah ka rajaynaynaa in weerarka beledoogle faatixati khayr uu u noqon doono jihaadka lagula jiro cadowga waxaana qof kastoo muslim ah iyo dhammaan mujaahidiinta ugu baaqayaa inay hadafkooda koowaad ka dhigtaan beegsiga masaalixda maraykanka ee ku firsan daafaha dunida waxaan ugu baaqayaa inay ku dilaan maraykanka meel weliba ay ku arkaan dhulka ku cidhiiriya oo go'doomiya darajo aakhiro ayaad ku gaaraysaan allahna toosnaan iyo tawfiiq weydiista bilooyin kadib markii kelimada sheekh axmed cumar abuucubeyde ay soo baxday waxay xarakat al-shabaab almujaahidiin fulisay ee mid ka mid a weeraradeedii ugu waaweynaa ee taariikhda ee kaas oo lagu qaaday ciidamada maraykanka ee degan saldhigga masiimba ee ku yaala gacanka mandhabey ee waddanka kenya weerarkaas wuxuu ahaa mid aad u xogan ee wuxuu dhacay tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada oo waafaqsan shanta januari labada kun iyo labaatanka rag inqimaasiyiin naftood horyaal ah oo ka tirsan xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa gudaha u galay saldhigga masiimba halkaasoo ay degnaayeen ciidamo maraykan ah iyo weliba kuwa ee ciidamada gaarka ee kenya ka tirsan oo halkaas lagu tababaro aroortii hore ee weerarka uu dhacay dabcan wax badan oo faahfaahina lagama haynin warbaahintuna waxay u dhiga taagayeen inay ogaadaan waxa halkaas ka socda iyo cidda geysanaysa durbana waxaa soo baxay bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin kaasoo si toosa loogu sheegay in rag ka tirsan mujaahidiinta ay ku jiraan gudaha saldhigga masiimba ee kenya islamarkaana ay fulinayaan howlgal qorshaysan oo ka dhana ciidamada maraykanka wax yar kadib mu'asasada warbaahineed elkataa'ib ayaa baahisay sawiro laga soo qaaday gudaha saldhigga oo muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha ugu jira saldhigga mandhabey islamarkaana gubaya diyaaradihii halkaas ee yaalay ee lahaayeen maraykanka sidoo kalena raayada tawxiidka ee ka dultaagaya xilligaas africom afka ayaa juuqda gabay wax badan oo ay sheegaanna maysan hayn hase yeeshee waxay qirteen in weerar uu ka dhex socdo mid ka mid a saldhigyadooda ku yaala kenya islamarkaana wixii faahfaahinaya soo baxa ay dib kasoo sheegi doonaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee goor dambe waxay soo saartay bayaan ay ku faahfaahinayso ee wixii halkaas ka dhacay waxaa bayaanka lagu xaqiijiyey in toddobiyo toban askari oo maraykan halkaas lagu dilay iyo sidoo kale sagaal askari oo kenyaati ah halkaas ay ku dhinteen sidoo kalena lagu burburiyey toddoba diyaaradood shan gaari oo noocyada dagaalka ah weerarkaasna uu qayb ka yahay silsilada qudus lama yahuudiyeynayo oo ah howlgal military oo ay ku dhawaaqday alqaacida kaas oo lagu diidan yahay go-aankii donald trump uu qudus ugu aqoonsaday caasimad ay leeyihiin yahuudda iyo in safaaraddii uu ku lahaa talaabiib uu usoo rarayo magaalada alqudus sida ay sheegayaan dadka ka faallooda xarakaadka islaamiga ah iyo kuwa jihaadiga ah weerarkii mandhabey wuxuu bannaanka soo dhigay dheelitirnaanta ee iclaamka xarakat al-shabaab almujaahidiin kaasoo weerarkaas si dheelitiran oo fadhisa ula tacaamulay sababtoo ah bayaanaadka soo baxay ee isxixigay waxay ahaayeen kuwa tififtiran sadar kasta oo ka mida bayaanaadkaasna laga akhrisan karo fariimo culculus oo ku socda jihooyin kala duwan ugu dambayntii weerarkii mandhabey waxaa si guud uga hadlay hogaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin waxaana kelimad uu jeediyey asheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere uu kaga hadlay sababaha ku riixay inay weerarkaas qaadaan asbaabaha uu sheekh cali dheere sheegay waxaa ka mid ahaa in mujaahidiintu ay weerarkan kaga jawaabayaan hadalkii donald trump ee ahaa in dadka muslimiinta radu ficilkooda uu ku egyahay oo keliya dhowr maalmood oo ay banaanbaxaan islamarkaana ay baraha bulshada ka muujiyaan caro hase yeeshee weerarkii mandhabey uu rajadii donald trump waxba kama jiraan ee ka dhigay islamarkaana tusay in dadka muslimiinta ay jawaab ficil ah ama dhiig lagu saxiixay ay bixin karaan wuxuu sidoo kale sheekh cali dheere kelimadaas ku sheegay in mujaahidiintu ay dib u cusboonaysiinayaan dhaartii sheekh usaama bin laadin ee ku socotay dadka muslimiinta ee filistiin taasoo ahayd in mujaahidiintu ay sii wadi doonaan halganka inta dadka muslimiinta ee filistiin ay xorriyaddooda dib uga helayaan waxaan halkan mar kale ehelkeenna falastiin uga cusboonaysiinaynaa dhaartii caanka ahayd ee shahiidkii islaamka iyo hoggaamiyihii mujaahidiinta ee zamankan sheekh usaam bin laadin raxmatullaahi calayh dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig baan ku gudi doonnaa dumintana dumin baan kaga jawaabi doonnaa waxaan allah subxaanah wa tacaala hortiisa idinku markhaati gelinaynaa in aanan marnaba idin khiyaari doonin ilaa ay guushu ka timaado ama aan ka dhadhaminno wuxuu uu dhadhamiyey xamsa bin cabdilmudalib allah ka raalli noqdee marka isku ekaanshaha iyo tashaabuha ka dhexeeya ee hanjabaadii asheekh usaama bin laadin ee new york times sheegayso ee in shacabka maraykanka uu dib u xusuusiyey asheekh axmed cumar abu cubeyda waa midaas sheekh usaama bin laadin wuxuu tarkiiska saarayey filistiin hogaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiinna weerarkii mandhabeeye ay fuliyeen waxay ku sheegeen in weerarkan uu jawaab cad u ahaa hadalkii donald trump isku ekaanshaha wuxuu kaloo ka jiraa in sheekh usaama bin laden uu ahaa culimmadii ugu horeysay ee si toos ah u fatwootay in maraykanka lagu beegsado meel kasta oo lagu arko sheekh axmed cumar abu cubaydina kelimadiisa isaguna wuxuu muslimiinta bariga afrika ku nool ugu baaqay in maraykanka ay ku beegsadaan meel weliba oo ay ku arkaan xitaa marka laga hadlayo qaab intaajinta kelimadii sheekh axmed cumar abu cubayda ee ahayd allah mooye cid kale uma rukuucayno waxay dadka falanqeeya arrimaha iclaamka jihaadka sheegayaan in kelimada iyo qaabka loo intaajiyey gaar ahaan marka uu sheekh axmed cumar abu cubayda uu sagootinayo raggii weeraray belidogle ay aad ugu ekayd sheekh usaama bin laadin markii uu ka hadlayey raggii weeraray maraykanka aynu dhegaysano kelibyo aan kasoo jarnay labada kelimadood waa kelimada sheekh axmed cumar abu cubayda iyo tan sheekh usaama bin laadin
تتحدث عن رجال لا أقول أنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فقط فهذا أمر يسير ولكنهم حطموا هبل العصر وحطموا قيم هبل العصر وظهر فرعون القرن على حقيقته البشعة لا فرق بينه وبين فرعون مصر إلا زيادة في الكفر والكذب فها هو يقتل أطفالنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي كشمير وغيرها من بلاد الإسلام
camaliyadda marka aad ku socotaan waa camaliyad aad ugu aaraysaan uguna aad gudaysaan qof kasta oo muslima oo dhiban u ah diyaaradaha iyo duqeymaha maraykanka u geysaray
hadday ahaan lahayd walaalaha xabsiyada ku jiro waxay ugu horrayso walaasha magaca fiya sadiiq iyo hadday ahaan lahayd kuwa shahiiday oo ugu horreeyaan amiirrada guud ee caamka ahaa ee mujaahidiinta sida sheekh usaam bin laadin abubasiira abuyaxya cadiyatullaah abulkhayr sheekhuna abusubayr iyo macalin aadan oo ah qiyaadada xarakat shucaal mujaahidiin mu'asisiintoodiina ah iyo wakayrihim oo farada ka badan intaas ka badan بالأمس كان لنا لقاء طيب طيب marka haashim cabdinaasir in shacabka maraykanka handadaada sheekh axmed cumar abu cubayda ay dib u xusuusiso dhaartii iyo handadaadii sheekh usaama bin laadin waxaa la dhihi karaa waa xaq sababtoo ah tashaabuhaas iyo isku ekaanshahaas ayaa ka dhexeeya dabcanna waa laba hogaamiye oo ka mid a hogaanka jamacaadka jihaadiga ah ee ka dagaalamaya caalamka islaamka islamarkaana u sacyinaya in dadka muslimiinta ah dhibaatada laga dulqaado sidaba bayaanaadka rasmiga ah ee mujaahidiinta alqaacida si guud iyo xarakat ashabaab almujaahidiin si gaar ahba ee lagu xusay laguna sheegay
niman yahow gantaalaha subkaya gamaska dhiigeeyey niman yahow galkiya seefta yidhi gees u kala leexda niman yahow sidii owr gurgaraacayinku gubi waayey niman yahow garbaha buuxsadee raray gardaadkooda niman yahow gadoodiga bartiyo galow la soo jeedka niman yahow habeenkii gudeh guura bahalleeyey niman yahow gadiidka socdee meel hadhgali waayey niman yahow sariir lagu gam'iyo gogol ka dheeraaday niman yahow guryaha diiday iyo gaari lala seexdo niman yahow gasiinkii ka tegey gaws wax lagu qaato gudcur dama cerkoo gebil xidhoo dhibic isgaarsiiye niman yahow gudgudo soo curtiyo guuxu kari waaye gudguduudka waagiyo saq dhexe maalin kala guurtay mugdi gaba cadceed gaasa baxa waaga galacdiisa niman yahow gumaystaha ku jaray gaadmo iyo weerar miinada gumaadka iyo xeryaha gaadhka lagu meershay niman yahow sidii aarka guda guudka kaga booday niman yahow guddoonsaday inaan godobta duugoobin niman yahow ma guurtada xuska leh geliyey taariikhda intaad gawracdeen iyo intii goobo lagu laayey gorgor iyo intii baylahnimo haadku gabasleeyey garbaduub intaad ugu xidheen galalka liilaysan way galabsadeen ciilka ay golongoltiiceene galdalooladay jecel yihiin ciday galaftaane gelin qudhammadda ayaa ninkay gaatir ku arkaane gacmo hoorsi kaagama tagaan kumana guuraane geesama yeeshaan haddaan waranku giirrayne dhagahay gufaystaan haddaan geesiyaal heline garta ay dhegaystaanba waa gumcu rasaaseede guujaduu ku maalaa ninkii geda yaqaanaaye kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed abi cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu codkiisu u dambeeyey falanqayntii warbixin uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu heshiisiiyey beelo ka tirsan qabiil weynaha abgaal beelahaas oo kale ah qabiilka buraale muuse cabdulla carooni iyo beesha celi waxayna ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan munaasabadda waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa odayaal matalayay saddexda beelood kuwaas oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska nabadeed ee ka soo shaqaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilahi raxmaan raxiim towfiiqda lana waafajiyo mahadallaa iska leh dadka ahalka ah ayee dhibaatadu dhexdii runta marka laga hadlo waxaa ku soo dhex baxay qadarullaaha iyadoo ah xarakada islaamiga ah waxay dhex dhigta nabad waxay ka shaqaysay in walaalnimo iyo waxay isu yihiin iyo gartaan waxay tusta xaqa waana qaateen xoolihii iisheeg sida qaladkaa ku kala dhaceen ay ku kala qaateen ayay isu soo celiyeen cilla arkaba wixii ka baxay oo cidda kale uga maqneed ayay haysataa wax weyn waay runta marka haa mar labaade mar saddexaade mar afaraad waxaan mahad celihaynaa runta marka laga hadlo dhibaatada socota iyo arrimaha aan ognaho dalka ka jira hadday iyagoo taasnahayo iyo middan iyuu soo jeesteen dadkooriyo dhibaatadaasu dhextal ay nabaddax dhigeen mahad ka gaartaan len dadka saddex boqoloo kilomitrka xagga inya garta maslaxadoodii inya ka soo tegay soo dhaqaaqa ee garsoor caadila soo doonta waa heleena waxaan leenahay igana guula la hasaabo waxaan leenahay colaada iyo uruska dadka isla dhahasho ahalka ee arxabada ahu inay dib isugu naqdaan oo waxyaabaha nuucaasoo kale iyo ka waantoobaan oo idinku noqo shaydaanka iyo iska najeeyaan nimanka gambahayoo dulligu ku dhacay runta marka laga hadlo ee maslaxadda iyo in dan la gaaro diidaayana iyan tala ku darsan inay ka digtoonaadaan saasaan soo jeedihay nimcada ilaahay ee noo bilaabatay ee socotana tiiyool gaarteen dalkoo dhan saacada gudahood gacanta ku dhigteen alla ka dhigaan idanka ilaah dembigayna allah isku dhaafo khayrka noo bilowda iyo faa'iida iyo diinta iyo dhabaha aan cagta saarna kuwa ku guulaysta allah naga dhigo cirtayna khayr allah ku dhambeeyo awoodda mujaahidiintana kor allah u dhigo ninka nacabu ha ka naxo halka jecel ha ku farxo cirtayna khayr allah ku dhambeeyo dembigayna allah dhaafo allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين cod xoog le lama hayo sida loo dheeryahay xoog looma lahane aaduu meelo badan u taataabtay laakiin aniga shaqada waa ku cusubaya hala raalli ahaado marka labaad waxaa waaye dadku macaaniga hadday arkaan inay aada u dhedhinsadaana la rabo khayr allah siiyo wilaayada islaamiga oo isugu kayna keenta hawshan waad ogtihiin dadka toban milyanaa laga qaadan jiraa asaa shan waxaa laga dhigi jiray xil shanna megaa laga dhigi jiray ilaahay kitaabka ilaahay inaan ku dhaqanana waafajiyey ilaahay hanoo barakeeyo hana noo badiyo waxaa la rabaa marka beelahan meesha hadda la iskugu keenay wilaayada islaamiga ee shaqada haysoo gaalada la diriraysa inayna ku mashquulin gudahooda wax ku saabsan oo ayagu garab taagmaan markii laga rabay inay ayagu ay gacan siiyaan kitaabka ilaahay koryeelkiisa in uyuka lagu mashquulo waa dhibaato waxaan u dardaarmaa marka anoo naftiida ka bilaabaya inaan kitaabka ilaahay kor yeelno lacagtan hantidan oo hadda meeshan dadkan magiisa lagu bixinayo waxaa la samayn jira igaarka hebel igaarka hebel la tuur markaasaa waxaa la samayn jira markii shan iyo shan la iska dilo ay odayaalku soo bixi jireen markii intuu shantiisa uu ka migtana shibu u aali jira odagoo kaloo beesha ka nimadoonka ah hadda waxaa waaye hal hel la tuur male halba hortiisa u dhiib waayo adiga xoolahaaga iyo naftaada lee waayo khayr allaha waafajiyo nuunkana kitaabka ilaahay kuwa ku dhaqma allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ما هد وحا إسقال الله سبحانه وتعالى كون كان نغو أبوري أنكو مسلمين نغو نبرباري ما هد وحا إسقال الله هاس أنكو مسلمة نأبوري أنكو مسلمة وحان رجينينا إن شاء الله إنان كردمانو waxawaaye waxaan mahad u celinaynaa mahad baldhaaran u celinaynaa walaayada islaamiga gobolka shabeellada dhexe oo juhdi baldhaaran u gashay dadkan muslimiinta oo dhibku kala gaaray inay xaqooda xaqa ay u kala bixiso waxawaaye maanta halkan waxaa ku sugan beesha cabdalla caroone beesha buraale muuse beesha celi cumar intaasoo dhib kala gaaray xaqi ay isku lahaayeen loo kala cayimay kitaabka ilaahay loogu kala baxshay qof kastaba oo saddexda beeloodu aan tiriyey ay ku qanacsan yihiin ilaaha ma haddaas iska leh ma hadda ilaahay wax la soo koobi kara ma ah waxaa waaye wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuhaa ilaahay yidhi sheekh axmed maruu ka masafaysana wuxuu yidhi tirsamay mee nicmo eebbatiisaah tuxsuuhaa laada horuuga taalaa tira u diida minaad taqaaniinuug marka tirsami mayso nicmo ibatiisa ma soo koobi karno waxawaaye ilaahma hadda iskale ilaahan u mahad celihaynaa marka koobaad marka lamaad marka saddexaad waxaan u mahad celihaynaa walaayada islaamiga gobolka shabeellada dhexe oo dadkan si walaalaha ah si kitaabka ilaahay ay ugu xugmiso isugu yeertay isugu keentay xaqoodii kitaabka ilaahay uu kala xugmisay marka waa ku mahadsantahaan leenahay insha allahu tacaalana waxawaaye waxaan ilaahay ka rajayhaynaa dhibkana heesta oo hadda kor naga heesta in ilaahay naga faydo marka wuxuu culayska nahaysta in ilaahay fudayd noogu bedelo marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay kitaabka ilaahay kor u dhigo walaayada islaamigana si wanaagsan oo qiiro leh ayay wax noogu qabatay waana u mahad celihaynaa waana ku mahadsantahay jazaakum ullahu khayran axsana maa jazaa ayaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaashii munaasabadda ka hadlay waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta goobta ka hadlay ka mid ah sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe walaalayaal ilaahay waa ku mahadsan galabta meeshaan ugu kulmiyey annagoo ka shaqaynayna islaax bayna annaas oo ilaahay uu ku ammaanay qur-aankiisa uuna ku yidhi suuratu nnisaa laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika btiqaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima walaalayaal koodadka ama fadhiyada la gelaayo waa badan yihiin adduunyadan waxayna u badan yihiin fadhiyada wax lagu fasaadinayay u badan yihiin waxaa yar in la arko fadhi wax lagu hagaajinayo wax lagu islaaxinayo halkaas waxaa ku dhammaaday dadaalkii dheeraay iyo giidi socodkii ay soo martay nabadaynta beeraha walaalaha ah ee saddexda beerood buraale iyo cabdaleya celi xaqii maxkamaddu xukuntay wakhtigiisii uu ku baxay waxaan iskaga mahad celinaa marka ragga kasoo shaqeeya hawshaas iyadoo dhulka uu cadow haysto oo gaara kirishtaana iyo murtadiina ay fadhaan nimanka u dhabar adeygay waxaan leeyahay waa mujaahidiin ilaaha ka aqbalo xoolaha la bixiyey iyo xaajada la galay waxaa loogu talagalay xaqni dimaau lmuslimiin dadka muslimiinta dhiigooda in lagu nabadgelsho ousan daadanaa loogu talagale wax cayaara ma ah waa inay suuro gasho say ku suurogeleen ninka ragga ahu gartiisa waa ku cayiraah ninkii guri haysta oo beer haysta oo dhulka dadka dhulkaad dhulaad ku dirirteen wax kaloo ka dhexeeya abgaa lama arko dhulkii waa in layska dhiibo lagu diriray nin walbaba dhulka uu hayo lagula diriray ha iska dhiibo waa nabad nimanka jidka xirtay ee heer habel mari maayaan oo xamar aadi maayaan iyo cunaqabatayn ku soo roga qabaa'iladana waa inay jidka furaan waa soddon maalmood gudahood waxaan rabnaa celi cumar waxaa amar ah oo walaayadu ay ku amraysaa ama tignika iyo xubka ay haystaan ha ku meel marsiiyo ama xaajada ay leeyiin ha ku meel marsiiye cabdalla caroono oon ka wareegayn waddadaas oo afghanistan ka mid ah oo xamar u socdaan ka rabnaa soddon maalmoodaana u muddaa xaysow may maqlaa soddon beriyaa u muddaa ama tignika qaado ama xaajaad cili qaado inta waxaan rabaa dad go'doonsan ma aqbalayno waa inaad waddada furtiin cabdalla carowna waxaan ka rabnaa goofaha iyo dhulka lagu diriray waxna waa bannaan yihiin waxna dadaa laga sheegay in la banneeyo wixii la galay wixii bannaanna la ogolaado in dad kale hay soo dego si nabad ah lagana difaaco ninka saa'il ahoo yimaada sideedaba waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr war ilaahay makaamar qadatin cabdalla caroonow ilaahay wuxuu leeyahay cabdalla caroone waltakun minkum waa in laydinka helo oy idinka mid noqoto ummatun dad yadcuuna ila alkhayr wanaagga dadka ugu yeera waya'muruuna bilmacruufi macruufka dadka fara wayanhauna can ilmunkar wa ulaa'ika kuwa laga helo iyo kuwa kuwaas ahoo shaqadaas qabta hum ayaga unba almuflixuuna kuwa liibaana liibaan ma rabtiin liibaan soo ma rabtiin adduunya aakhira soog liibaan ma rabtiin munkarkani iska reeba macruufkana fara dadka wanaagga wadana qoryaha ha loo dhiibo dadka wanaagga wada qoryaha baakaamyadoo jiiska iyo ay meel la fadhaan saan dheere iyo ay qoryahan lala fadho yaa lala sugaa qoryahan munkarka ha lagu reebo macruufkan ha lagu farabo cilina ha lagu dejiyo beriis cerkaa roob dhalaaya wadankaa nabad naqaaya abgaalnimadiiyo walaalnimadii idinka dhaxaysa soo noolaa haysa derisnimadiiyaa noolaa haysa afalaa yatuubuuna ila allah war ilaahay u noqomaysiino war ilaahay mau tooba keenaysa war ilaahay u tooba keena war ilaahay ha loo tooba keeno intaasaan idinkula dardaarmayaa walaayada islaamiguna waxa ay idinkula ballantay aaway buraale ma isku ogeynay beeraya goofa la galayo cabdalla laga gala in la feeraaqeeyo ma isku ogeyn waxa annaga farsamahoo dhaxdaanya ku maqan ma khuseeyaan cabdalle waa in la firaaqeeyo biduuni shuruud shardi la'aan waa in la firaaqeeyo waxyaabaha farsamahon isku ogeyna annagayna dhex taalla walaayada iyo buraalay dhex taal ma isku ognaa saas annaguna sideedaba wixii noo haray ka hari mayno intaanna ilaaha noo suuro geliyan uga mahadhayna uma odayaasha nala shaqeeye run sheegay ayaan uga mahadhayna haddaanna ka hari mayna inta dhiman ayadoon ayadoon cabdalla caroone asagoon ilaahay mahaana qof kale ka cabsayn asagoon xamar hidiisa iyo ratigiisa u safarsan ee uusan abgaalka mid naqan ogolaa ma doonno celina lafahan saaraynaa wallaahi bilaahi tallaahi haddou waddadaas warka islaamka diido ma ismaqlayna afarta goof aamahaas ku taallana cabdallow banneey banneey odayaasha nuqabadaah oo abgaal oo ballan qaada inay ceelkii maal gelshaan ayagu jeebkooda oon cabdallana loo dirin celina loo dirin walaayada shabeellada dhaxana aan loo dirinoo yidhi annagaa jeebkeenna waxaa layska rabaa si deg dega ceelkaas inay ku maalgelshaan oy ceelkaa sameeyaan ciddii shaqadaas la siin lahaana insha allahu annagaa soo cayamayna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise waaligii walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka hadlayay munaasabaddii lagu heshiisiinayey beelaha ka tirsan qabiilka abgaal waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay dhowaan dowladda federaalka waxay xirtay goobihii waxbarashada ee magaalada muqdisho cabsi la sheegay in laga qabo cudurka korona haddaba dadweyne soomaaliyeed oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay xiritaanka ay ku dhaqaaqday dowladda federaalka ee ka dhanka ah goobaha waxbarashada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah cabdirasaan xasan aadan oo jooga magaalada muqdisho haddii aan fikirkii ka dhiibtay waxaan dhihi lahaa dowladda oo joojisay guud ahaan goobihii waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha iyo iskuullada waxaan dhihi lahaa horta cudurkan la sheegayo inuu soo gaaray waddankeena soomaaliya maba u malaynayo dowladdana waxay ugu dan leedahay macnaha waxaa hay-adaha beesha caalamka ay sheeganayaan ayaa waxa ay dhaheen macnaha wadamadii lagu arko cudurkan inay lacag deeg ah la gaarsiinayo ama la siinayo marka dowladdan dowlad iska coloosheed u shaqaystayaal ay tahay marka waxaa damaca kasoo galay lacagtaas wadamada ay faraha ba-an uu ku hayo la siinayo lacagtaas lacagtaas ayaa waxaa kusoo galay damac ani saasaa ila tahay saasaa dhihi lahaa sida ha u malaynayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed mukhtaar aadan haddii aan ka dhiibto fikradayda cudurkan coronavirus iyo dowladda sida ay ula dhaqmayso ay ugu dhaqmayso sida dowladaha kale oo yani faraha ba-an ku hayo siday u dhaqmayaan ani waxay la tahay horta awalan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaan leeyahay cudurka iyo caafimaadkaba ilaah bay gacantiisa ku jirtaa yacni qof xanuun difaaci kara ama xanuun keeni kara ma jirto waxaan leeyahay ilaahay ha lagu xirnaado ilaahay hala tala saarsado oo ilaahay subxaana watacaala hala baryo oo ilaahay subxaana watacaala haloo tadaruco ilaahay haloo laabto adakaaraadka iyo maarkaysa halaisku akhriyo adkaar subax almasaaga hala joogteeyo habeenka markii la seexanayo weysaqab ha lagu seexdo qulwallaha iyo macuudateynka halaisku tufo intaas markaan yacni muslimiinta walaalayaa aan aan ugu baaqo dowladdu waxaan leeyahay dee olba iyadu dowlad muslima ma ahayn dowlad riday ahayd waa dowlad ridaa oo yani gaalo yani ku xiranna waxawaaye sidii gaaladu dhaqanto oo maadiga looga xiran yahay ba maadiga ugu xiran tahay marka hadafkooda ugu weyn waxweyn waa hal qodob qodobka koowaad waxawaaye inay lacag ku helaan oo adduunka lacag kaga helaan bay rabaan oo yani wax ku raadsadaan bay rabaan ujeedada ugu weyn oo ay ka leeyihiin waa taas muslimna ma difaacayaan muslimna waxuma tarayaan marka anigu insha allahu tacaala saasaan u arkaa dowladda ujeedada ay dugsiyada iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha u fasaxayso inay lacag ku heshay rabtaa oo mashruuc waaye waxaan oo mashruuc waaye marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay dugsi la fasaxay iyo iskool la fasaxay iyo jaamacad la fasaxay cudur loogama badbaado waxaan waa hergeb asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ikhwaanii waakhawaati haddaan halkan ka dhiibta fikradeyda ee ku aadan in amar ay ku bixisay dowladda federaalka soomaaliya in albaabaha la isugu laabo goobaha waxbarasho ama ha ahaato meel diin lagu baranayo ama ha ahaato meel waxyaabo kale lagu barto in albaabada la iskugu laabo kolley aniga waxay ila tahay cudurka hortag inaysan ka aheyn ay ka tahay liyudfi u nuur allahi biafwaahim arrintaa inay ujeedaan bay ila tahay n haddii allah subxaanah watacaalana wuxuu yiri yuriiduuna an yudfiu nuur allahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun marka nuurka allah subxaanah watacaala bay rabaan inay ka hortagaan ay damiyaan laakiin taas kuma dumin karaan hadday rabaan in cudur ay ka hortagaan magaalooyinka iyo meelaha laga ganacsado meelaha cudurka uu kasoo geli karo meelahaas hala joojiyaan ilaa intii masaajidada iyo dugsiyada taxfiidyada meelihii qur-aanka lagu baranayay kutubta diinta mutuunta sharciga lagu baranayay inta la xiri lahaa hala xiro goobahaas ee ganacsiga loo tago meelahaas hala xiraa dhihi lahaa nabiga sala alla alay wasalam markuu tilmaamayay uu lahaa magaalo hadday cudur ku habsato yaana laga bixin yaana la gelin guud ahaan baasaa loo sheegay ma ahane masaajida yaa la isugu imaan anaga maana arkin maanana maqlin diintiinana kumaana maqlin annagana sharcigeena hoggaansamayna mooye wax kaloo aan aqaano ma lahan ligayrillaahi laa narkac baan leenahay kolleyna allah subxaana watacaala kuwaasoo kalena wuu tilmaamay oo wuunagu sifeeyey qur-aankiisa kariimka ah in wax walba haddii lagu keeno mise cudur mise balaayo haddii lagu keeno kuwaasoo kaleeto in ay kasii qaadaan rajisan ilaa rajisihim haddii cudurkooda unbaa usii ziyaadayo wa ama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan laa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun saas ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu halkan waxaan ka salaamayaa warbaahinta idaacadda islaamiga alfurqaan waa anigoo ah walaalkiina cabdisalaan maxamed shacayb ku magac dheer cabdisalaam burusow horta dowladda ma ahee wuxuu waa daanyaree dowlad bay isku sheegaan iskuulladay xiran iyo jaamacadooyinka iyo dugsiyada laba toddobaad tan waxay ku caddaynaysaa dowladda riddada waxay aaminsan tahay dhaqanka gaalada gaaladu masaajida waa wada xidheen beyt ilaahi subxaana wa tacaala bay xidheen ayaguna maxay ka bedeleen in waxaan ka baqanay in masaajidaha ay xidhaan dowladda federaalka oo hogaaminaya maxaa cabdulaahi farmaajo horta waa arrin aad laga xumaado iskuulaadkii in la xiro ma ahan arrin aada u fiican teeda kale cudurkan coronaviruska ah waa wax lagu inkaaray gaalo ilaahi subxaana watacaala ku imtixaami weeye in dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladna ma tihidee wallaahi waxaa kuu fiican inaad dhaqanka islaamka ad qaayatid xanuunka ilaahi subxaanau watacaala hadduu kuu soo qoro qof muslim u qoro waxaa loo baahaya alxamdulilah hadday musiiba kuugu dhacdo wallaahi ilaahi subxaana watacaala wuxuu kuu soo qoray marna gefimaysid wallaahi amaa soo maahan waxaan leeyahay dadkan dowlad isu sheega ilaahay ka baqa madrasada xidheen furfura iskuulaadkii iyo jaamacadihii iyo ardayda way rafaadayaan in waxaan leeyahay baaqiga mudre waxaweye iskuulaadka la furo ilaahay halaga baqo idinkin soo toobadkeena ilaan dhaqankaad kusuganta waa dhaqan gaal haddaaba xidhaysaan waxaad ka maseeraysaan gaalada siday sameysay iskuulaadka wada xidheen jaamacadooyinka meel far badan ay lahaayeen hataa ganacsiyada mar aan maraykan qof la hadlaya wuxuu ugu yiri ilaa maarsa shan iyo tobankeeda miyaa san filayo lama soo bixi karo guryaha baa lagu wada jiraya waa ka anagoon marka dad muslimiin baan nahay cudurkan ilaahi subxaana watacaala hadduu nagu rido alxamdulilah baan leenaya
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana salaamay dhammaan walaalaha ka howlgala idaacadda alfurqaan horta haddaan arrintan ka hadlo dee sida ay raggan dowladda ka madaxdeeda uga hadlaan in badan laga maqlay iyagaba waxay jeceliin inay iska waafaqaan gaalada oo maxaa yeeley wax kastoo ay sameeyaan hadday maalmaha ay u dabaaldegaan anba howlaha kala tahay wax kastoo ay gaaladaas sameeyaan inay raadkooda saa u raacaan ayay iska jeceliin marka de waxayna ogna de inayna cudurkaas in innaga sida dowladaha kale ugu dhacay aanu ugu dhicin marka anu xumaan u arkaa un dee inay iska waafaqidu iyayna maxaa yeelay ay dowladaha gaalada ay iska waafaqaan oo ay iska raacraacaan oo raadkooda ay raacaan oo say u dhaqmayaan ay u dhaqmaan sidii dee madaxweyne farmaajo ba in badan laga maqlay ee uu leeyey waxay arkeen dee inaynu dowladaha gaalo waxay arkeen inaynu sidooda u dhaqmayno wax badan baana inoo hadhay marka waxay jecelin waxay iska jecelin inay tallaabo kasta oo ay gaaladu qaadaan amba si kastoo sameeyaan amba wax kastoo ay dee ku dhaqaaqaan bayna ku dhaqaaqaan marka anugu xumaan u arkaa inay iska waafaqitaan howlahaas una iska tahay marka dee cudurkuna dee meesha kama jiro marka anu saas unana arkaa fikirkayga insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وأم عبد الرحمن كنول قبل هذا وقوي دلك الصومالية haddii aan aragtidayda ka dhiibto nimanka dowlad ku-sheega ah ee maxaan ku dhahaya awaamirta ee kusoo rogaya dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaan leeyahay horta nimankaasi ayagu waxay ku dayanayaan oo waxyaabahaas hadda ay sameynayaan iyo awaamirta ay soo dhiibayaan waxay kaga dayanayaan dowladaha gaalada ah ee xanuunku faraha ba-an ku hayo sida reer yurub america dowladahaas maxaan ku dhaha xanuunku faraha ba-an ku hayo kuwaas bay ku dayanayaan maxaan ku dhahaayey nimankana sidoodaba waa niman horta dabadhilifi ah waxayna dabadhilif u yihiin nimanka gaalada ah marka waxa weeye tanna waxay qeyb uun ka tahay oy maxaan ku dhahaayey qeyb ka tahay dhibaatooyinkii ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed horeba loogu haayay markaa aniga fikrad ahaanteeda waxa iila muuqataa nimankani wax iyaga maskaxdooda kasoo go-day maaha waxa iyagu la yimaadeena maahan waa wax ay kaga daba dayanayaan nimanka gaalada ah ee maxaan ku dhahaye cudurku faraha bahan ku hayo waayo waan ognahay ummadda muslimiintaha hadda xanuunkaasi dhibaato maxaan ku dhahaye weyn oo laga hadlo kuma hayo ummadda muslimiinta ah markaa waxa weeyi waxay ay taa u sameynayaan waa qooshay ay kaga daba dayanayaan gaalada maxaan ku dhahaye ayna u sameynayaan dhibaatadaas ummadda ay ku xayirayaan waxa weeyaan waa dayasho gaalada looga daba dayanayo waad ogtahay gaalada ayagaa ku dhawaaqay inaan maxaan ku dhahay iskuulla la dhigan karin jaamacad la dhigan karin isku socodkii iyo maxaan ku dhahay isdhexgalkii dadkay xayireen marka ayaguna waxay rabaan inay taasuun sameeyaan innagana hadda xanuunku wax dhibaato haddaan soomaali nahay maxaan ku dhahayey wadankeena wax hadda dhibaato oo uu ku hayaa ma jirto ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka baryaa ilaahay subxaana watacaala inuu inaga badbaadiyo dhibaatadaas iyo xanuunkaas ilaahayna uu ku halaago oo uu ku baabiiyo gaalada meel walay joogto alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda aniga fikirkayga haddaan ka dhiibto ma qabo nimankaas in magaca dowladnimo loogu yeedho dowladna ma aha waa niman qabqablyaalah oo gaamuray oo muruqaystay aada iyo aada u ciroobay weliba qabqabnimada iyo khayr darida iyo diin nacaybka iyo murtadnimada aada ugu gaamiro wey waana daba dhilif danaha reer galbeedka danaha reer yurub danaha afrikaankan ku hareereysan ee etoobiya hoggaanka u hayso ayayna mataqaanay awaamirtooda iyo iyo danahoodaba ay fuliyaan nin hadduu mar mas-uulnimona sheeganhayo madaxweyneaan ahayna uu leeyahay dabadhilifna uu yahay ra-iisul wasaarihiisa uu dabadhilif yahay ra-iisul baarlamaanka uu dabadhilif yahay dee magaca dowladnimo dee asagaa meel laga saaroba lahaynba meel laga saaro maba leh marka yaan lagu kabsoomin magacaasi nimankaasna isma laha meeshaas nimankaas waa niman meesha la geystay waa baraaj intii la raray laga furay meesha iyadaa loo dhiibtay lagu adeegto marka magacaas ma qabo anigu in nimankaas loogu yeedho bataatanba magac kaloo loo bixiyaba magacaas ha layska daayo anigana uma ictiraafsani weligeyna magacaas dowlad ay sheeganayaan afka kama soo bixin mana ictiraafi mana ictiraafi doono taa haddaan ka gudbo haddee la yaab ma leh nin kitaabka ilaahay diiday in lagu dhaqmo lagu noolaado islaamkii ehelkii diiday nebi maxamed iyo sunnadiisa diiday haddee waxa kale uu samaynayo haddee la yaabba ma lahaba wax intaa ka weyn oo hadda laga filan karo uu samayn karana ma jirto waa dad dulli ah ninka hadda ra-iiska u ah nimankan hadda qabqablayaasha ah ee meesha iskugu tegey kuwan khowdaanada ahee meesha fafadhiya kilaabta ah ee ra-iisul baarlamaan baan nahay leeyihiin wax yihiin ma laha mid walba dowladbu matalaa baasaboortkeedu wataa waxaan maqlaynaa afar iyo labaatan saac dowladihii ay matalayeen oo sheeganayaan leenahay meeshaas muwaadin baa saas nooga noqday marka dadka ayaga ra-iiskooda u weynay shaydaanka farmaajo laleeyahy waa ninka abay daba taagan leyla wanahaaran bilaahi calaykum ilaahay baa idinku dharshay ninka isaga gaalka ah ee kirishtaanka ah ee oramaha ah ninka hadda maanta wax mooday ee maalin kasta intuu diyaaradu raaca adis aba kula qadaynaya oo awaamirta ka soo qaadanaya waxaasaa la iska iloobo islaamku islaamnimadiisu ha ilaashado ilaahayna hala caabudo oo ilahay ha lagu ekaado diinkan ilaahay una siiyey ha lagu dhinto ha la difaaco waxaa weeye adduunka nin noolaanaya ma laha nin kasta wuu tegaya marka ninka ugu sharaf badan waxaa weeye asagoo sharafkiisii iyo noloshiisaba ilaashanhayo oo ku ilaashanaya kitaabka ilaahay iyo sunnada iyo diinta ilaahay iyo ehelkeeda marka ninkan intaas sharaf u noqonaynin hadda waa nin furihiisu shaydaan qaaday
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijkii dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaa idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي